إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ku qaaday shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka ganacsatada ku dhaqan degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya boob iyo dhibaato ay sheegeen inay kala kulmayaan dowladda federaalka munaasabadday diyo ku kala qaadanayeen beelaha mudullood iyo garre ayaa ka dhacday shabeellaha hoose odayaasha dhaqanka ee shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay khasaarihii ciidamada dowladda federaalka ku gaaray deegaanka warciisa ee gobolkaasi iyagoo dhanka kale u tacsiyeeyey dadkii maatida ahaa ay kenyaatigu ku duqeeyeen ceelcadde askar ka soo goosatay ciidamada maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka in ka badan shan iyo toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar mindiyeen ah oo ka dhacay waddanka shiinaha بنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna kusoo dhowaada isagoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ku qaaday shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinta warkaas soo jeedinaya dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo askarta kenya ayaa ka dhacay deegaanka qooqaani xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen fariisina halkaasi kenyaatigu ay ku leeyihiin diriyahan kuubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa laga maqlayay qooqaan iyo nawaaxigeeda in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday faahfaahinteediiya kama inaan helin wixii khasaare ah ee dagaalkaasi ka dhashay deegaanka qooqaani waxa uu ka mid yahay meelaha fariisimaha ay ku leeyihiin ciidamada kenya ee istaraatiijiga amaba muhiimka u arkaan laakiinse xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa in muddo ah waxa ay asaga iyo deegaanada kale kenyaatigu jubbada hoose uga sugan yihiin waxay ka geysanaysay weeraro isdabajooga oo kuwa oo kenya askar badan looga dilay oo kuwo kalena looga dhaawacay ciidamada kenya ee halkaasi ku sugan ayaa kuwa goodoona oo dhufaysyadooda ku jira dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa jubbaland ayaa xalay ka dhacay degmada afmadow ciidamaha hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan waxa ay ka weerareen ciidamada jubbaland ee halkaasi ku sugan ciidanka jubbaland ee la weeraray waxa ay saaxiibo la yihiin islamarkaasina difaac u yihiin ciidamada kenya ee halkaasi ku sugan dhowr maro hore sidan oo kale ayay la kulmeen weerare askar looga dilay kuwana looga dhaawacay weerar ayaa xalay waxaa lagu qaaday qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye weerarka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka lafoole gaar ahaan halka loo yaqaano shanta lafoole dagaal ayaa qabsaday ciidamada dhufaysyada ku leh deegaanka lafoole in muddo ayaa halkaasi lagu dagaalamayay dadka ku dhaqan lafoole iyo agaarkiisa ayaa maqlayay rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen
ganacsatada ku dhaqan degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya boob iyo dhibaato ay sheegeen inay kala kulmayaan dowladda federaalka warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir marba marka ka dambaysa waxa isi soo taraya dhibaatooyinka iyo culaysyada ay wajahayaan dadka ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwaas oo la kulmaya burburin iyo barakicin joogto ah oo ay kala kulmayaan saraakiil iyo madax ka tirsan dowladda federaalka qaar ka mid a dadka xoogsatada ah iyo ganacsatada ku nool degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa cabasho xoog leh ka muujinaya saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka kuwaas oo ay sheegeen inay burburinayaan xarumahooda ganacsiga waxay sheegeen in maalin kastaahi lala dul taagan yahay gaadiidka ciidanka oo ay horkacayaan mas-uuliyiin ka tirsan taliska booliiska degmada hodan waxaana lagu sameeyey waxyaalo micnaha dad dhul ku heshiiyey ama sheeganaya ama dacwo aan la aadayn oo inta bannaan kusoo wada heshiiyey uun lacag la kala qaatay iyo mar lagu leeyahay guur mar ha guurin mar guur mar ha guurin oo markaan inaan guurno rabno haddana laleeyahay mid kaleo sargaal inti yimaado haddana ku leeyahay ha guurin haddaa guurto waa ku xidhaa ragga suuqleyda qaar kamida inta guureen la xiray oo layidhi maxaad u guurtay ilaa amar la'aan cid guuri karta ma leh annagaa degmada u talinno annagaa saan eh annagaa saan eh ma guuri kartiin waxay naga dhigteen hilib dab ka saaran oo bislaasho sugaaya markii ugu dambaysay wax alaal wixii soo kala qaadan kareen soo kala qaateen cabdibilaana kor taagan qoryow iriddi igala taagan yahay xabad baan kugu dhufaa uu leeyahay haddii kale xir ma baxayaa er mana xiraayo cabdibilow isaara shalay degmadau i geeyey waa i xidhay haddana wuxuu yidhi iska bax waxaan idhi iska bax iyo iska xir micnahan la maahine micnahaad igu soo xirtay ii sheeg asuu yidhi waa hawsheedee bax markaa rabana waa ku soo xidhaa markaa rabana waa ku sii deeyaa sidoo kale waxay carabka ku adkeeyeen in cadaalad darro iyo musuq maasuq ay kala kulmeen laamaha garsoorka ee dowladda federaalka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho warqado kaley qaadeen degmaday geeyeen weliyow cadday geeyeen maxkamaday geeyeen waxayna dhulkaasi muran baa ka jiro inta murankiisa ka soo caddaanaayo ama shakhsiga yeelaa sheegay ama wasaaradu yeelee yaan dadkaas loo tegin ma jirtaa la yidhi hawadaa wax lagu soo kala qaatay waana noola yimi hadda cabdibilaaga kor tegey shalay waa leexidhi mar walba waa leexidaa mar walba waa laisoo dayaa wasaaraddii baa ilaa hadday haysata haddee banaadir dhul ku yaalla in boob iyo dil iyo maalin walba xarig loogu geysta dad shacabahoo masaakiina dhibaatadaas ayaana haysata oo yacni ay nagu hayaan niman meelay ka socdaanba aan gara waayeyba oo ciidamaha dusheenna taagan maalin kastaad qora afkii nagu haya ka guura dhaay war fasax hallaysiiyo hal saax adigo guure war fasax hallaysiiyo hal saax adigo guure shalay oo dhan waa xiraay xalayaa lay soo deeyey haddana waa lay dul taagan yahay asbuucyadii lasoo dhaafay waxaa aad u soo kordhayay cabashooyinka la xidhiira dhulboobka oo ay geysanayaan saraakiisha ugu sarsarraysa dowladda federaalka gaar ahaan qaybahooda milatariga iyo booliiska kuwaas oo doonaya inay dadka shacabka ah ku muquuniyaan awood ciidan munaasabadday diya ku kala qaadanayeen beelaha muduloo diya garre ayaa ka dhacday shabeellaha hoose maxamed amiin ayaa warkaas inoo faahfaahinaya munaasabadan ayaa ah tii labaad ee ay isugu yimaadeen labada beelood islamarkaana ay ku kala gudoomayeen lacag diyo laga doonayay beesha mudulood oo ay gacantooda ku baxeen laba ruux oo ahaa ciidan mujaahidiin oo kala dhexgalay qabaa'il dagaalamayay beesha mudulood ayaa fadhikan ka horreeyey waxa ay ku bixisay qayb ka mid ah diyada labada qof iyagoona munaasabadan ku dhammaystiray intii kale ay ku harsanayd munaasabadan oo ka dhacday deegaanka koonyo barrow ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose beesha mudulood ayaa shaacisay lacagta diyada ah ee dhammaystirka ah ee ay bixisay waxaana kelimadaasi qaatay nabadoon carabow haddaannaha beesha mudulood waxaan leeyahay beesha heer garre oo ugaaskoori hoggaamaayo waa ku mahadsan tahay ergadaan waa naga aqbashay anugu codsigaan oon u dhiibannay oon waxaan ka tuugnay waa naga aqbaleen lacagta aan wadno oo diyadu waxay aheeday markeeri horo oo shareecada islaamku xukuntay waxay aheeday boqol iyo siyeed kun oo dollaray aheed hore waxaan u dhiibnay konton kun oo dollar haddaana waxaan sinaa konton iyo lix kun oo dollar ayaan wadnaa walaalahaynana waa naga aqbaleen waana ku mahadsan yihiin intaasi kadib ugaaska beesha garre xaaji cabdulaahi ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay inay mudulood ka guddoomeen lacagta diyada ah waxaa diyadii oo nimankii mujaahidiinta ahayeen walaalahayna naga wareejiyeen qaybtii hore iyo qaybtii dambe hadda u dambayse wadiyatu musallamatun diyadii waa noo wareejiyeen alxamdulilaah sharciga islaamka ayaa waafajay la waafajay dadkii owliyaa u damka wiilkii hal qof wiilkiis baa joog halkii kalenka ugaas aan anaa wakiilka aha meel allaala meesha i joogina anaa xaqiijinaaya diidii oo walaalahay neher mudulood xaggooda aheed waa la wareegin dii musallama ay waay dhib iyo dheb kala halmaran sharciga islaamka la waafajay mahad ilaahiya iska leh munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ahaa nabadoonno iyo salaadiin ka kala socday labada dhinac oo ay ka mid ahaayeen nabadoon xaaji iligdhaay iyo nabadoon xasan buundo waxaana ay ku soo idlaatay jawi aad u qurux badan odayaasha dhaqanka ee shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay khasaarihii ciidamada dowladda federaalka ku gaaray deegaanka warciisa ee gobolkaas iyagoo dhanka kale u tacsiyeeyey dadkii maatida ahaa ay kenyaatigu ku duqeeyeen ceelcadde zakariya cumar ayaa warbixinta warkan soo jeedinaya iyadoo dhowaan weerar xoogan oo in ka badan labaatameeye askari looga dilay ciidamada dowladda federaalka islamarkaana looga dhaawacay tire intaas ka badan uu ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa weerarkaasi soo dhoweeyey odayaasha gobolka shabeellaha dhexe xilli ay waraysi siinayeen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan aad iyo aad ayaan usoo dhoweynaa horta awalan duulaankaas ay ku qaadeen mujaahidiintu murtadiintaas kuna baabi'iyeen naftoodana ay maaragtay ku ahligeen maalkoodana ay ku qaateen aad iyo aad ayaan usoo dhoweyhaynaa waxaan leenahay weerarka mujaahidiintu qaadeen oy cadowga islaamka ku qaadeen huwa waaqicun mowqicahu meeshii loo rabayo ku dhacay waa ku faraxsannahay waxaan ka filaynana way ka dhaceen ilaahay fadligiis qolada murtadiinta iyo wixii la halmaalaba waxaan leeyahay horta wixii alla ugu talagala bay heleen qaatiluuhum yucadifum allahu biaydiikum wayuqzihim intaasay la kulmeen wayashfi suduura qowmin mu'miniin intaas iyaguna ay heleen mu'miniinta macalin muxumed oo ah afhayeenka odayaasha gobolka shabeellaha dhexe ayaa mar uu hadlayay waxa uu ku tilmaamay ciidamada dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalka kuwa aanan ujeeddo iyo hadaf lahayn arrinkaasu waa arrin iska dhibaato taalla iyo aqoon darrako iyo axmaqnimo ku dhisan waa nin cadow ah dheefta maad ka dheefsa jirta kaa qaatay awalan markuu kaa qaatay uu noloshaadii uu ku diida kadib markaad naqata xubayro amba wax meel cad yeel haddana iska adoo dawarsiya ku sii qaatay ku geysta waddankiisii ku soo baray boolo xoofta iyo qaylo ileen waxaaba la sheegaba inaan tababarba lasoo siin oo ragga mujaahidiintu waxay sheegeen markii xabadda lagu bilaabo inay iska cabaadayaan nimanka marka tababaryo ciidanimoba lamaba soo marsiin waa loo soo libisay mushaahardindhahaa lagu soo ogo mataqaanaa dhalanteedaa lagu sabtay sidoo kale odayaashani waxa ay tacsiye u direen ehelada qoyskii dhowaan ku waxyeelooway duqayntii ka dhacday degmada ceelcadda ee wilaayada islaamiga ah ee gado taas oo ay fuliyeen diyaaradaha dowladda kenya duqaynta axmaqnimada ku dhisan iyo jahliga iyo cunfiga ku dhisan ee dowladda gaalada ah ee kenya ka samaysay waddanka muslimka ee soomaaliyeed gaar ahaan wilaayada gedo shacabka muslimiinta ee carruurta ay laayeen horta marka ugu horreysa waxaan leenahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan kaloon leenahay inna lilahi maa akhada walahu maa acdaa ilaahay baa iskale waxu qaata wax bayana asaale waa uga tacsiyeynhaynaa walaalahayn dadka aad ehelka an nahay isku jiirka nahay isku diinta an nahay waa ka tacsiyeynaynaa awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay intii dhimatay sabar iyo iimaan allah naga siiyo intii jirranna allah caafiyaan leenahay aad iyo aad ayaan uga xunnahay xasuuqa waan maqalnay waana ka dheedhinaynaa carruurtii saqiira waxaan leenahay waalidka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhiro kuwa u shafeeca allah ka dhigo waxaanu leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun gaaladaas waxa ay samaysana waxaan leenahay waa uun arrimo laga arsa doono meel ugu qoran ma ahan markii ugu horraysay oo dowladda kenya sidaan oo kale u daqayso gobolka gado hase yeeshee marar badan sidaan oo kale ayaa waxay gobolka uga geysatay duqaymo ay ku dishay dad rayid ah askar ka soo goosatay ciidamada maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo maxamed muudey ciidamadan oo ka soo goostay maamulka jubbaland ee ka mid ah maamulada uu shisheeyaha ka hirgeliyey waddanka ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga jubbooyinka kuwaas oo lagu soo bandhigay magaalada jilib askartan oo saddex ahayd islamarkaana la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey muddada ay ka midka noqdeen ciidamada maamulka jubbaland iyo howlaha ay qaban jireen liibaan maxamuud warsamaa la yidhahdaa noloshaydii hore aniga qaxooti baan ka imid waxaan imid kismaayo qaxootiga dhadhaaba xerada dhagaxley baan ahay dhagaxley baan ahaa adugu kismaayaan imid kismaayo aniga oo iska markas dekadaba ka xamaasha oo aan tirisboor uruursanayo dadka eheladayo wax ka baarbaaranaya waxaa layidhi nimankan xildhibaana iibi reerahayaga wuxuu yidhi adeer xilkaan noo buuxi amaaraadka ayaa meesha dadkan lacagta bixinaya ciidan amaaraadaan loo qoro ciidanka adugu markaanu tagnay muddo laba bilooda ku jirnay inaysa amaaraada aragnay waxaana ka ururiyay mobayladii si xorriyad la-aana baan ku jirnay lixdii bilood oo ka dambeysay hal qof fasax ma lahayn haddaad jirati daawan maleh nasiibka haddaad jirat ma jirto qof la qaada meesha naftoo kugu dayn ka dhah ama waad ku noolaan ka dhah oo saasay mexeradu ahayd dhanka kale askartan ayaa ka hadlay waxa ay ka aaminsanaayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sida loo soo dhoweeyey adigu muddo siddeed bilood haddaan ku jirnay baa tuutihii iyo qoryihii naloo dhiibi waxaanu ka maqli jirnay haddii lacalla al-shabaab u tagtid ama shabaab uu ku qabto intuusan ku qaban xabadda isku dhafo waayo nolol kuuma taallo haa waayo si xun intuu lagu dili lahaa carabka lagaa goyn lahaa isha mar lagaa bixin lahaa marka niyaddeeda awal hore dhallinyarada saasaa naloo sheegaya nala ku wacdigelin jiray kabacdi waana ciidankii lasoo qaaday u horreeyey janac cabdalla keeni baan ahaa labada kun iyo labaatanki bee bishii sagaalaad beenaad adoo sideed hameen baan waxaan ku hoyanay janac cabdal ciidamo maraykanna la socday oo gaariga qaraxa ahay nimanka oo waxyeelay oo u horreeyo galay iyagu ahaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa maamulada islaamiga soo gaareeyey askarta ka soo goosanayso maamulada ay shisheeyaha ka dhisay waddanka iyo kuwa dowladda federaalka ah halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina in ka badan shan iyo toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar mindiyeen ah oo ka dhacay waddanka shiinaha wararka naga soo gaaraya bariga waddanka shiinaha ayaa waxay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay weerar sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarkan oo ahaa mid loo adeegsaday toorey sida ay sheegeen warbaahinta waddankaas ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad gaaraya labaatan ruux oo isugu jira rag iyo dumar intaba weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay suuq ku yaala magaalada ankin ee dhacda bariga waddanka shiinaha xilli dadka ay ku mashquulsanaayeen dukaamaysi ayaa waxaa laga warhelay nin ku hubaysan mindi oo dadkii suuqa ku sugnaa ku weeraray mindida sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ah ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay weerarkan halka shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo loo qaaday goobaha caafimaadka ciidamada booliiska ayaa gacanta ku dhigay ruuxii geystay weerarkan waxayna sheegeen in baaritaan lagu hayo mana bixin faahfaahin intaa dheeri ah oo ku saabsan ujeedka uu ninkan weerarka u geystay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa